إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana duhurnimadan waxaa ka mid ah sarkaal sirdoon oo ka tirsan ah dowladda federaalka ayaa maanta waxaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta iyo xalay waxa ay qaadeen weeraro khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland dowladda mareykanka ayaa waxay ka hadashay weerarkii dhowaan xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsatay dhismaha xalne ee magaalada muqdisho oo iyada iyo shisheeye kaleba ay degan yihiin madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay in cariiri hor leh uu galshay xildhibaanadii uu dhowaan kuraasta ku fariisiiyey kalsooni darro awgeed wax loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa qorsheynaya in maanta ay ansixiyaan magaca cusub ee ciidamada shisheeye ee dalka jooga ay qaadanayaan iyo shaqada ay qabanayaan muddada ay joogaan dowladda ingiriiska ayaa digniin waxay kasoo saartay amniga dalka kenya iyadoo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan gudaha dalkaas dowlad diini ah ayaa waxaa loo qabtay mid ka mid a beelaha wax ka dhiga gobolka shabeellaha hoose guddiga gurmadka abaaraha ayaa gargaar u fidiyey qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada jilib ee walaayadda jubbooyinka mid ka mid a naftaduulayaashii dhowaan weeraray dhismaha xalne ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka tegay dardaaran muhiim ah oo dhinacyo kala duwan taabanaya intaa waa qodobadii warku waaweyne dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن sarkaal sirdoon oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa maanta waxaa lagu dilay magaalada muqdisho sarkaalkan oo lagu magacaabo jiray shiina jadan wuxuu ka tirsanaa maamulka degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saakay waxay ku dileen gudaha degmadaas ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta iyo xalay waxa ay qaadeen weeraro khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta duleedka magaalada bardaale waxay kamiin ugu dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed oo ka baxay bardaale kuna sii jeeday magaalada baydhabo inta la xaqiijiyey kamiinka waxaa ku dhaawacmay sarkaal lagu magacaabo isaaq subag hal gaari oo nooca noohada ah ayaa laga gubay ciidamada koonfur galbeed ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa intii dagaalku socday waxa ay la wareegeen afar mooto oo ay wateen ciidamada koonfur galbeed mootooyinkaas ayaa iminka waxay ka mid noqdeen gaadiidka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku howlgalayaan dhanka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay maanta dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka singaleer ee duleedka magaalada kismaayo waxaa lagu waramayaa in ugu yaraantii hal askari halkaa uu ku dhaawacmay xalayna ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada xudur ciidamada la weeraray ayaa waxay garab iyo gaashaanba u yihiin ciidamada etoobiya ee halkaasi heesta in muddo ayuu dagaal ka socday fariisinka ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin magaalada xudur laakiinse faahfaahin dheeri kama aynaan helin wixii khasaare ee ka dhashay kasta kalena qarax ka dhacay gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa dhaawac culus lagu gaarsiiyey guddoomiye xigeenkii amniga iyo siyaasadda ee degmada wallaweyn cabdulaahi guduudow waxaana sidoo kale qaraxaasi lagu dilay laba askari oo ka mid ah ilaalada guddoomiye xigeenka dowladda mareykanka ayaa waxay ka hadashay weerarkii dhowaan xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsatay dhismaha xalane ee magaalada muqdisho oo iyada iyo shisheeye kaleba ay degan yihiin safiirka mareykanka ee soomaaliya safiirka mareykanka ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in weerarka lagu soo qaaday dhismaha xalane dad lagu dilay laakiinse faahfaahin kama bixin wuxuu intaa ku daray in xarakada shabaabul mujaahidiin dhismaha xalane ay kusoo weerareen hubiyayaal safiirka ayaa hoosta ka xariiqay in hubiyayaasha qaarkood ay ku dhaceen qaybta ay degan tahay qaramada midoobay iyo waxa ugu yeeray qaybta caalamiga ah waxa uu sheegeen safaaradda maraykanka halka ay ku taal madaafiicdu ay kusoo dhowaadeen asigoo hadalkiisa si wata ayuu sheegay inay cambaareynayaan weerarkaasi lagu soo qaaday dhismaha ay degan yihiin ee xalane waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya in maanta ay ansixiyaan magaca cusub ee ciidamada shisheeye ee dalka jooga ay qaadanayaan iyo shaqada ay qabanayaan muddada ay joogaan kulan maanta ka dhacaya gudaha dalka maraykanka gaar ahaan xarunta qaramada midoobey ayaa la sheegay in arrintaa lagu gorfeynayo ciidamada shisheeye ee horey loo oran jiray amisom ayaa dhowaan waxaa loo bixiyey magaca admis waxaa la sheegay in ciidamadani ay joogayaan tan iyo sanadka labada kun afar iyo labaatanka inta ay joogaanna ay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada ku wareejinayaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxay go-dan ku ahaayeen dhufaysyada ay ku sugan yihiin iyagoo la kulmaya weerare kaga imaanaya xarakada shabaab almujaahidiin qaar badan oo iyaga kamid ayaana la dilay halka gaadiidkoodana in badan oo kamida la gubay iminka shaqadoodu waxa ay noqonaysaa xil wareejin oo keliya wixii iminka ka dambeeya muddada ay joogaan shaqadoodu waxa ay noqonaysaa xil wareejin dowladda ingiriiska ayaa waxa ay digniin ka soo saartay amniga dalka kenya iyadoo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan gudaha dalkaas maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda london ayaa lagu muujiyey khatar amni oo ka jirta dalka kenya kaasoo sidoo kale digniin loogu diray muwaadiniinta ingiriiska ah ee ku nool gudaha waddankaas sida ku cad war-saxaafadeedka u k waxay dadkeeda uga digtay in laga bilaabo bisha afaraad ee sanadkan ay u safraan dalka kenya safaaradda ingiriiska ay ku leedahay magaalada nairobi ayaa sheegtay inay jirta halis ka imaan karta waxay ugu yeertay argagixisada kuwaasoo ay ka mid tahay afduub loo geysan karo muwaadiniinta biritishka ah waxay dadkeeda ku sugan gudaha dalka kenya ugu baaqday inay iska ilaaliyaan tegidda meelaha lixdanka kilomitir u jira xuduud beenaadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku xoogan gudaha dalka kenya waxaana marar badan ay halkaasi ka fulisay weeraro waaweyn kuwaasoo lagu laayay dad ka soo jeeda waddamada reer galbeedka digniintan hadda kasoo yeertay dowladda ingiriiska ayaa kusoo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xoojisay weerarada ay ka fulinayso gudaha dalka kenya waxaana dadkii lagu dilay howlgalladii u dambeeyey ka mid ahaa kuwa kasoo jeeda dalka shiinaha madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay in uu cariiri hor leh gelshay xildhibaanada kuraasta uu ku fariisiyey kalsooni darre awgeed haashim cabdinaasir ayaa ka warramaya kalsooni darrada ka dhex jirta dowladda federaalk ayaa gaarta meel sare maadaama ninkii laaluush badaya uu qaadanayo codadka ugu badan nin lagu magacaabo shaafici oo arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay inuu farmaajo cadaadis ku hayo xildhibaanadii uu laaluush ka siiyey asagoo ka baqaya in laga laaluush badiyo mar uu arrimahaas ka hadlayay ayaa wuxuu yidhi haddadaan aanu haysanaaba in xataa la xareysanayo xildhibaanadii meelo lagu xareysanayo hoteello lagu xareysanayo oo anaa keensada weliba madaxweyne farmaajo saaxiibkay uu meel intuu ku xareysto hoteella yacni sharaftoodii loo gafayo la dhahayo ma tegi kartiin musharaxiin lama kulmi kartiin dad qaar baa xataa waxay isleeyihin madaxweyne farmaajo markuu xildhibaanadu keenay uu meel ku xareynayo xataa xildhibaanada uu lacagta kasoo bixiyo kuma kalsoono waa arrin aad u xun arrintaas eg isagaa maalgeliyey kuma kalsoona marka waxaan isweydiinaya madaxweyne farmaajo ma wuxuu doonayaa kursiga laftiisa in loo xidho haddii xildhibaanadii uu keensadayna uu meel ku xidhay musharaxiinta kale u diiday saraakiishiina uu ka wada dhigay madax yacni cidba kuma kalsoono that's why xataa dadkii u dhowaa uu iska tuuray dowladda federaalk ayaa ku mashquulsan waxa loogu yeeray doorasha oo ay shisheeyuhu gadaal ka riixayaan taas oo ay caqabado badan hareeyeen guddiga gurmadka abaaraha ayaa gargaar waxa uu fidiyey qaar ka mida dadka ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka maxamed ciise ayaa ka warramaya weli waxaa sii dardar leh kaga socda wilaayaadka islaamiga ah gurmadka ay u fidinayso dadka ay abaaruhu saameeyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmadkan abaaraha ayaa bilaabay wejigiisa saddexaad waxaana laga qaybiyey degmooyinka wilaayada jubbooyinka waxaa ka mid ah meelaha laga qaybiyey magaalada jilib iyadoona ay ka faa'iidaysteen afar boqol iyo konton qoys fagaaraha lagu qaybinayey gurmadkan raashinka ah ayaa waxaa ka hadlay sheekh balle ilaahay baa mahad iskale walaalayaal kulaylkan aad arkaysaan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray weeyaan haddana qof kastaa haddana waxa uu ku fadhiyaa risqi ilaahay subxaana wa tacaala uu u qadaray oo uu siiyey waxaas way cunnaa oo kala duwan oo aad ku fadhidaan oo aada haysataan waxaweye waa nimco ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka ahaatay weeyaan summa dadka muslimiinta oo walaalihiina ay idiin soo dhiibeen waxaa idiin idaaraynayana waa goya wiilashiinnii waxa weeye xarakatu shabaab almujaahidiin nimcadaa iyadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaweye inaad uga xamdisaan baa la doonaya walaalayaa kadib qaar ka mid ah dadkii raashinka la siiyey ayaa iyagana ka warramay dareenkooda xasan aadan robow waxaan ka imaad hargeysiiray hadda waxaa walaayadii na siisay saddex loora oo bur bariis sokor iyo laba galan saliid ah haa, kheyr allaha siiyo dadka masaakinta loogu talagalay aad iyo aad waa faraxsana maanta ma- nin hadda beeda- beeraha soo shaftay oo guryaha la imaaday oo kalaa nahay maanta aadan ugu faraxsan rabalaanna nagu soo foodlay rabalaankii iyo sanadii isku imaatay waay farax waa kala daadsana ana kulli raashigna waa isku imaaday magaciisay taadan macalin waan ka imaaday hargeysyare haddana waan joogaa magaalada jilib waxaa lii siiyey marka haaf sokor haaf bariis haaf oo bur ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli waxay wilaayaadka ka wadaa gurmadka loo sameynayo dadkay abaaruhu saameeyeen dowladdiina ayaa waxaa loo qabtay mid ka mid a beelaha wax ka dega gobolka shabeellaha hoose sida warkan markale uu ku eegayo haashim cabdinaasir dowladan oo socotay muddo shan maalin ah ayaa loo qabtay qaar ka mid a waxgaradka beesha waldeeho oo degta deegaano hoos yimaada toorotorow ee shabeellada hoose intii ay socotay dowlada diiniga ah ayay odayaashaani ku qaateen duruus kala duwan gebagabadii dowlada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a dadkii loo qabtay dowlada waxayna ka warrameen wixii ay faa'iideen iyagoo sheegay inay gaarsiin doonaan dadkii ay ka soo tageen ibraahim maxamed aliila annagoo ka soconno eh, degmada dhadhaxla magaca oo awaldiye eh, oo deg- degmada tortorow oo ka imaanay dhadhaxla insha allahu dowra u imaanay shan maalmood eh, insha allahu ku qaadanay waxaa ka mid eh, marka insha allahu waxayn ku qaadanay eh, tawxiidka ka mid eh, waa degmadii dhadhacalan ka imaana warshadii walaayada alxamdulilahi oo hoos imaayas waay akhyaartii reer dhadhacal aanay mar waa degmada oo alxamdulilah tuurtuuran hoos imaayana mar oo inoogu qabatay walaayada alxamdulilahi dooro osember ah marka insha allah aan ku qaadanay kitaabu tawxiid alxamdulilah alxamdulilah waxaan dareynay alxamdulilah alxamdulilah dadkii aan u laaban in wax gaarsiino waa rabnaan insha allah hadis ilaahi yeelo waxay soo bandhigeen wax ka mid a duruustii la baray iyagoona u mahad celiyey walaayada islaamiga ah ee soo qabanqaabisay fursaddii ay wax ku fahmeen laba xadiisoo gaagaaban ayaan kuu sheegaa insha allahu nabigeena maxamed sala allahu alayhi wasalam waxaa yidhi almuslimu muslim yaa la yidhaa man salima almuslimuuna min lisaanihi wajadihi ninkii carabkiisii iyo ga- iyo gacantiisa muslimiinta ay ka nabad garanaa muslim la yidhaa walmuhaajiru muhaajirna yaa la yidhaa man hajara maa naha allahu waxays ilaahay ka reebi ee ninkii ka reebtoon yani ayaa la yidhaha muhaajir waay marka insha allahu walaayadina waa mahadsan tahay insha allahu intaanan ugu oka sidaas macnaha gaaladana allah naga jibiye insha allahu ilahay idinkiisa walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa sii dardar gelisay howlaheeda dacwiga ah ee dadka muslimiinta lagu gaarsiinayo gurmadka diineed mid ka mid a naftood horeyaashii dhowaan weeraray dhismaha xalane ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka tegay dardaaran muhiim ah oo dhinacyo kala duwan taabanaya maxamed macalin axmed hafow oo sidoo kalena loo yaqaan cabdirasaaq iyo julaybiib waxa uu ka mid ahaa raggii galay dhismaha xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo shisheeye caddaan iyo madowba le dhowaan xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku dishay waraysi xalay ay baahisay idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ee al andalus lagana duubay intii weerarka aan uu ka qayb gelin ayuu dardaaranno muhiim ah ku jeediyey ugu horreyntii waxauu la hadlay dadka jihaadka ka fadhiya asigoo ugu baaqay inay allah ka cabsadaan islamarkaasina ay jihaadka u istaagaan horta kow daanageeg inshaega muslimiin may bugaa ilaahay subxaana wa tacaala caaydiis may bilaa ardamasanka nagay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqitaalu huwa kurun lakum wacasaa an takruu shayan wa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shayan wa sharun lakum marka walaalayaal ilaahay subxaana wa caaydiis ma bani waajiba la jihaad jihaadka ilaahay subxaana wa tacaala jihaadkan ilaahay subxaana wa tacaala geeg mayba ka dhe ummad fadlisha sharaftiya xadiidka rasuulkiina inshaay may bugaa oo jihaadka ummadda dirwat sanaam islaam jihaadka ummadda korosbaarji waay jihaad laana geega walma socdow ilaahay subxaana caajiskaada wuxuu intaa ku daray in dullinimadu ay sii labadlixaadsanayso amaba ay sii kobcayso inta dadku ay jihaadka ka fadhiyaan loona baahan yahay intaa cagsigeeda lagu dhaqaaqo dulimanka bahasana dilaca kasta geega hob ilaahay jihaad isankataan ilaahay subxaana wa jihaad umasankataan ilaahay subxaana wa tacaala dulusin warga xadiiska rasuulka mahay sal allahu caleyhi wasalam idaa tabaayactum bilciini haad isan baayacanyo waa isankaarnaqatanki waa khadadtum adanaabulbaqar loodi dubsiansan qobsataan waradiitum bizari beerooy kin isankaarnaqad oo odataan wa taragtum jihaad jihaadkan sunku tabtaan sala tala calaykum zilla ilaahay dulli aysan gardeelki markan dulligaasna sala sala ku badbaada hataa tarjiu ilaa diinikum ilaa asan diintina kunadaasaan amase jihaadka ilaahay sinkuwaaj isankaaqaadaasaan dulligaas masinka bahaw dhinacyada julaybiib uu la dardaarmay waxaa ka mid ah ragga jihaadka ku jira mujaahidiinta may baan dardaaramay mujaahidiinay ilaahay subxaana wa tacaadiis yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llah lacalakum tuflixuun mujaahidiinay ilaahay subxaana wa tacaala geega cizi iyo sharaf ilaahay subxaana siinsi jihaadka ilaahay subxaana geehasin waaji hasin waafaji maa ku waafaqna awood iyo karti ismaak waa ilaahay sin wasin waafaji maybasin laamda mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala aayadiis ka waasa qaadaday yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu sabara jihaadkan geegka sabara walkas dhabasin qobsado dhabkas gee insasin deer dhabkasasin geega kala kulantaan ku sabar ilaahay subxaana wa tacaala haddii kada waa kasta haddii kada gaaja ku sabar jihaadkan singadeerow dadka ka tirsan maamulada soomaalida ee shisheeyaha la shaqeeya ayuu ugu baaqay inay diinta islaamka u soo noqdaan asigoo sii hadlayay waxa uu shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh ee soomaaliya jooga ugu baaqay inay tooba keenaan wuxuu intaa ku daray in haddii soomaaliya ay joogaan amaba ay meel kala aadaan ee laakiin aanay tooba keenin aanay ka haraynin oo ay daba taagnaanayaan uuna hortageega masiinka daba hiraan maybasiinku ku hiraane laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah oo baysaan qaadatan mdaabes noo badbaadasan laakas ilaahay qaadwaytana amba jambuurum ee meeli faasew ama meel ad ogdisew maybataasiin hoobasan diinta ilaahay subxaana ilaa ilaasan rumaytan ilaahaysan awraysan rumaytan taas noo badbaadasan laakiinse mamnaynku badbaadane waan daaquudkee ka dhagame waana wadanka rogo amas meel kala seede taas horta musiinka manooka sugayd hoobastiinka badan oo noo badbaadan faasan maha laa ilaaha ilaa qaadada ilaahay subxaan rumeeyo hoob ilaahay rumeeyo waanayna maha una siina jir insha allah meelbaas koodan saasiin galan insha allahu tacaala taasaan laa galada julebib oo ka dhashay beesha eelay ayaa beeshiisa waxa uu ku baaqay in ay jihaadka kaalintooda ka qaataan weerarkii dhowaan ka dhaca dhismaha xalne ee magaalada muqdisho ayaa wuxuu argaga xor la geliyey shisheeyaha dalka duulaanka ku jooga iyo dowladda federaalka ah waxayna taasi ay sababtay in ay laba jibaaraan fiijignaantooda iyagoo ka cabsi qaba in weeraro kale oo khasaare u geysta lagu soo qaado warkii hordhegesaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta